aad baad umahadsantahay cabdifataax maxamed qaasim aadan yabaal waa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay xaduud la wadaagtaa u dhandhowdahay gobolka hiiraan gaar ahaana qeybta bari waa degmo istaraatiiji ah muhiimna ay u arkaysay dowladda federaalka ah in ay haysato degmooyinka hore ee gobolka ayay ka mid tahay kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa degmo ahaan loo magacaabay dhul ballaaran ayaa hoostaga marka taas ayaa keenaysay in dowladda federaalka ahu ay ku adkaysato oo isku daydo in ay difaacato dhinaca kalena waxay difaac u ahayday bariga gobolka hiiraan sida tardo moqokori maxaas iyo weliba deegaano badan sida xaawo gadiid oo kale deegaanka mabax oo kale dhul ballaaran oo gobolka ka tirsan ayay hadda difaac ugu ahayd dowladda federaalk oo ciidanka qabsada aadan yabaal waxaa baylah u ah magaalooyinkaas hadda aan soo sheegay aadan yabaal waxay ku taallaa meesha ugu dambeysa shabeellaha dhexe xagga hiiraan marka la fiiriyo ha labada gobol dhul ballaaran ayay suhudin ka wadaagaan laakiin cirifkaas ayay xiriir kale leedahay ee dhanka gobolka hiiraan oo bariga marka waxay u muuqataa in haddii aadan yabaal laga qabsaday dowladda federaalka ay qalqal ku jiraan magaalooyin ku yaalla ee bariga gobolka hiiraan moqokoriyoo kale xaaladeedu iskuma toosnaanayso sidoo kale tuulada deegaanka la yihahdo tardo oo kale asigana qalqal ayaa ka jiraya magaalada maxaas oo iyada qudheeda la sheegayay in duleedka waayadan laga kulaalayay oo duleedkeeda ciidamo xarakadka shabaab mujaahidiin ka tirsan ay joogeen iyadana xaaladeedu iskuma toosnaanayso qalqal ayaa ka jira hadda sida la isoo warinayay deegaanka goobo oo maxaas asigana waqooyi ka xiga sidaas oo kale asigana qalqalka maxaas soo wajahay ayaa waxaa qasab in uu la wadaagayo marka qabsashada aadan yabaal ay saaka la wareegtay xarakada shabaab almujaahidiin marka laga soo tagay in ay la wareegtay degmo muhiim oo istaraatiiji oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan waxaa dheeri ku ah in culays xoog leh uu fuulayo deegaanada iyo magaalooyinka aan soo sheegay ee ka tirsan bariga gobolka hiiraan oo saacaddanba qalqal uu ka jiro ninka jooga amaba ciidanka ku sugan magaalooyinkaas waxay ku xisaabtamayaan haddii xaajadu xumaato ayagana culays lasoo saaro halka ay ka bixi lahaayeen amaba jidadka u furan maxaa yeeley markaad meel joogto waxaad ku xisaabtamaysaa dee meesha jidadka kugu furan yihiin amaba gurmad kaaga imaan karo ama haddii xaajadu ay kugu xumaato inta lagu soo kulaalo lagaa adkaado jidka aad ka bixi lahayd marka inkastoo ay u furan yihiin beledweyne iyo meesha la yiraahdo boolaburdi iyo boolaburdi ay u furan yihiin iminka haddana culays xoog leh ayaa laga dareemaya dhinaca kalena hadda waxaad la socotaa saakay in maaragtay meesha la yiraahdo aboorey oo maalmahan la isku hayay saakay lagu kallahay oo dhufaysadii laga waayey ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamadii mooryaantahaye kale ee la socday oo dhanka iyo iyo sooman xaggooda loo sii dhaqaaqay marka iyadana waa culays kale macnaha aboorey muddo waxaan qiyaasayaa toban maalmood ah ayay joogeen mujaahidiintu marka waxaad leedahay ciidamadii ay la dagaalamayeen ee waqtiyada qaar soo weerarayay ayaa gebi ahaanba cararay oo meesha isaga baxay eriyada aboorey ha dhufaysadii way ka baxeen sida igu maqaalo ah dhanka buurta iyo sooman oo toddoba kilomitr aboorey u jirta xaggeeda ay u ruuqaansadeen waa suuragal xataa buurta hadda in ama lala wareegay amaba lagu dhow yahay laakiin mar haddii dhufaysadii laga baxay saakana aadan yabaal oo difaaca labaad ahayd lala wareegay waa dareemi kartaa xaajadu in aanay isku toosnayn iyada qudheedu difaacay u ahayday magaalooyinkan hadda aan sheegay ee gobolka ka tirsan hiiraan ee dhanka bariga ah marka waxay ahayn dhardhaaro ama laba dhardhaar oo isu dhigma aboorey iyo aadan yabaal marka in maaragtay labadooduba ay gacanta ku jiraan waxay ka dhigan tahay dee in xoogaa culays xoogla uu fuulay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwii la socday
cabdulaahi aadan yabaal goormaa kuugu dambeysay adigu oo aad tagto aadan yabaal laba kun laba iyo labaatan ay ugu dambeysay magaalo degan oo xasilan oo shareecada islaamka lagu xukumo oo kala dambeyno ay ka jirta ayay ahayd awal waxay ka mid ahayd dhulkii waagii burburka la yiraahdo amaba hogaami kooxda dal ka talinayeenoo ku beegnayd wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dowladdii maxamed saad barre madaxweynaha ka ahaa bilowgii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii dhulka culayska uu fuulay amaba dee dagaaladu ay saameeyeen ayay ka mid ahayd oo dagaalo qabiilaha waxaa qasab ahayd een, meelo kala duwan inay ka dhacayeen een, sida eh, taariikhdaba een, eh, ku hayso marka een, waxay ahayd inkastoo ayada gudaheeda dagaalo ka dhacay een, aanan gooni u haynin haddana fowdadii iyo burburkii dalka ka jiray iyo dagaalada qabiilka cirfida ka dhacay magaalo ay saameeyeen ay ahayd waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ka faa'idaystay dib u curashadii ee maxaakiimta islaamiga ee laba kun iyo lixdii oo dalka in badan oo ka mid ah la wareegay koonfurta iyo bartamaha iyadoo shareecada islaamka loo xukumayo dee markii een, etoobiyaanku ay soo duuleen haddana maxaakiimta waa kuwa meesha ka baxay ee, dib xarakada shabaab almujaahidiin ayaa ee, waa dambe een, amaba ee, dhowr sano kadib ee, dib ula wareegtay dadka ku nool marka waxay ka mid ahaayeen dadka shareecada islaamka ee lagu xukumayo ee, tan iyo markii ee, laba kun laba iyo labaatan ee, dowladda federaalka oo maraykanka iyo turkigu ay la socdaan ay kusoo duushay oo meesha laga saaray ee, ku dhaqankii shareecada islaamka ee, aadna loo ihaanaystay ee, intii la joogay dadka muslimiinta ah sida gabdhaha xijaaban oo kale ee, ragga sunnadu ka muuqato oo kale dadka waa la qasbayay waxay ka mid ahayd meelaha dadka la qasbayay oo lalahaa dagaalka gala ninka asagoo dagaalka raba dee waaba rabaa moogta laakiin dadka kale waxaa lagu qasbayay in ay dagaalka galaan oo telefishinada ka arkayna iyadoo la leeyahay ninkii qorigiis aan soo bixin oo asagoo dagaalka aan gelin waxaan u aqoonsanaynaa xubin ka tirsan xarakada ee shabaab almujaahidiin ee qof walba dagaalka waa in uu galo Een, haddana waxay ka mid ahayd ee, meelaha ee, culayska xoog lo uu heestay oo ciidamada dowladda federaalka een, ayaa dhaqdhaqaaqyo ka waday markii xarakada shabaab almujaahidiin deegaana duleedka iyada ka ah ay qabsadeen ee, sida maaragtay sheegeen alkowsar iyo ceel cali axmed ee, caburis iyo cadaadis xoog leh dadka ay saareen ciidamada dowladda federaalka in badan oo kamid ah dadka een, way ka qaxeen Ee, waxaa la ii sheegay in maalintii ay dad imaanayeen laakiin aysan habeenkii ku hoyi jirin oo meelaha tuulooyinka iyo meelaha kale ee banaanada ay dadku ay jireen maalinkan xoogaa waxbartood un dadka qaar ay imaan jireen inkastoo dadka qaar ee, ah, la ii sheegay inay ahaayeen kuwa qasban oo lagu yiri goobihiina ganacsiga haddaydnaan furin oo aynaan imaanin oo aynaan nala joogin een, waxaan idin aqoonsanaynaa in aad tihiin een, xarakada ee, shabaab almujaahidiin ee, dadka tirsan aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali